on any of those platforms, okay? This is VOA1, the hits.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laantaaf soomaaliga ee v o a o aad si toosa uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban iyo weliba efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo nagala socotaan boggayaga v o a somali com duhur wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba waa sabti taariikhduna ay tahay sagaalka bisha oktoobar ee sannadka laba kun iyo koob iyo labaatan waxaa haatan dhegaystayaal saacadda afrikada bari ay tilmaamaysaa kowdiiyo barhkii duhurnimo halka washingtonna ay ka tahay lixdii iyo barhkii subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwac qodobada dhegaystayaal idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aan ku eegi doonno kaalinta dhallinyarada galmudug ay ku leeyihiin nabadaynta deegaankaasi galmudug
dhallinyarada soomaalidu iyo meel walba ay joogaan waxaan ugu baaqiyaa inay doorkooda qaataan inay taageeraan qof walba iyo qoys walba oo oo nabadda ka shaqaynaya kana soo horjeeda fikirka guracan ee al-shabaab
ciyaarihii weliba kaalmihii heesaha ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno hadse yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida saraakiil saasare oo ka socda kooxda daalibaan iyo weliba wakiillo ka socda maraykanka ayaa sabtida maanta iyo weliba maalinimada axadda magaalada duuxa ee dalka qatar ku yeelanaya wadahadallo ku saabsan xakamaynta kooxaha xagjirka ee afghanistan iyo weliba sidii dalkaasi looga soo daadgurayn lahaa muwaadiniinta shisheeyaha iyo sidoo kale kuwa u dhashay afghanistan sida ay sheegeen mas-uuliyiinta labada dhinac waa kulankii ugu horreeyey noocanah ee labada dhinac ay yeeshaan tan iyo intii ciidamada maraykanku ay isaga soo baxeen dalka afghanistan dhammaadkii bishii oogast ee aynu soo dhaafnay taasoo soo afjartay labaatan sanno oo dalkaasi ay ku sugnaayeen iyo weliba la wareegidda awoodda ee daalibaan afhayeen u hadlaya kooxda daalibaan ayaa oo lagu magacaabo suhayl shaahiin oo ku sugan magaalada dooxa ayaa wakaaladda wararka e b u sheegay maanta in wadaxaajoodka dib loogu eegi doono heshiiskii nabadeed ee washington iyo weliba daalibaan ay kala sixeedeen sannadkii laba kun iyo labaatan taasoo dhabaha u xaadhaysay ka bixitaanka qaybtii u dambeysay ciidamada maraykanka ee dalkaasi ku sugnaa tan iyo intii daalibaan ay xukunka qabsadeen waxaa kordhaya weerarada ay geysanayaan amaba ay ka geysanayaan gudaha afghanistan kooxaha xagjirka ee islaamiyiinta sidoo kale iyo weliba kuwa qoomiyadaha iyo diimaha laga tirada badan yahay lala beegsanayo halkiisoo ah xanuunka ebola ayaa laga helay bariga dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo sida jimcihii laga soo xigtay warbixinna maxalli ah oo ay soo saareen shaybaadhka qaran taasoo ah shan bilood kadib markii lasoo afjaray faafitaankii u dambeeyey wasiirka caafimaadka kongo ayaa ka gaabsaday inuu xaqiijiyo xogtaasi hase yeeshee waxa uu sheegay in war laga soo saari doono arrintaasi lama oga in kiiskaasi uu la xidhiidhay faafitaankii dhacay laba kun iyo sideed iyo toban ilaa iyo laba kun iyo labaatan oo ay ku dhinteen in ka badan laba kun iyo laba boqol oo qof bariga dalkaasi kongo iyo weliba faafitaan kaloo deg deg ahaa oo lix qof ay ku dhinteen sannadkan aynu ku jirno duhur wanaagsan ayaan dhegeystayaal idin leenahay dhammaantiinba meel kastoo ha joogtaanba halka warkaasi idinka soo gaarayaan waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii madasha dhallinyarada oo xiliyadan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda v o a gaar ahaan barnaamijkan dhallinyarada maanta toddobaadkanna waxaynu hayaa barnaamijkaasi waryahayaga cabdiwaaxid macalin isaaq
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada idaacadda v o e da toddobaadkan gaalkacyo ayuu idinkaga imaanayaa barnaamijka hadduu eebba idmo waxaa marti iigu ah hadduu eebba idmana igala qaybgeli doona guddoomiyahan dhallinyarada degmada gaalkacyo ee dowlad goboleedka galmudug baashi maxamed warsame waxaa sidoo kale marti iigu ah barnaamijka asad khaliif jaamacyare iyo cabdifataax cabdulaahi xuseen waxa ay iyaguna ka mid yihiin dhallinyarada magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug muddooyinkii ugu dambeeyey magaalada gaalkacyo waxa ay dhallinyarada ka wadeen dadaal lagu barbar istaagayo ciidamada dowlad goboleedka galmudug ee dagaalka kula jira maleeshiyada al-shabaab haddaba dhallinyarada waxa ay qaadeen door ku aadan taakulaynta ciidamada barnaamijka ayay inooga warrami doonaan dhallinyarada iyo guddoomiyaha dhallinyarada degmada gaalkacyo doorkii dhallinyaradu ay ka qaadatay barbar istaagidda ciidamada dowlad goboleedka galmudug ee dagaalka kula jira maleeshiyada al-shabaab dhammaantiin kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada idaacadda v o eda
waadhowna cabdisalaan aad umaasanta aan ku hormaro guddoomiyaha dhallinyarada degmada gaalkacyo ee dowlad goboleedka galmudug baashi maxamed warsame v o a kusoo dhawo marka xigtaa ee bal waxaad inooga warantaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxaad wadeen taakulayn lagu barbar istaagayo ciidamada dowlad goboleedka galmudug halka ay wax idiin marayaan
aada umaadsantahay cabdiwaaxid iyo dhammaan waa waa salaamaya dhegeystayaasha v o a arrintan waa arrin isxilqaana oo bulshada reer gaalkacyo iyo dhammaan dhalinyarada reer gaalkacyo ay u go-aansadeen inay garab istaagaan ciidam dhammaan ciidamada qalabka sida ee ka dagaalamaya deegaanada dagaalku ka socdo kuwaasoo lagula dagaalamaya maaragtay kooxaha nabadiidka ah taakulaynta reer gaalkacyo waxay qeyb ka leeyihiin dhammaan deegaanada kale ee taakulaynta ka socoto ayay qeyb ka yihiin annagana waxaan go-aansannay mar walba ciidanka qalabka sida qaybihiisa kala duwan inaan garab taagnaano hiili hoo intaba
aada umahadsanta cabdisaax ee kaalinta dhallinyarada ma moodaa in ay tahay mid soo daahday marka ay noqoto barbar istaagidda ciidamada dowlad goboleedka galmudug oo muddo dagaal kula jira maleeshiyada al-shabaab
waa mahadsantahay cabdiwaaxid iyo saaxiibadeeda kale waa salaamaya aad iyo aad waxaa moodaa inay soo dahday kaalinta dhallinyarada sababtoo ah dhallinyarada waxa hadda al-shabaabka lagu sheegayo dhallinyara u badan yihiin waa dhallinyaro la marin habaabiyey marka dhigeeda marka inay dhallinyaradu kuwaas la marin habaabiyey kasoo horjeestaan oo ay kontra ayaga ku noqdaanna waxay dadka ku qaadatay waqti in laga dhaadhiciyo dadka moral ay dadka marka hore u dhinteen laakiin ugu dambeyn waxaa lagu guulaystay in dadku intay banaanka kusoo baxaan ay dhihi karaan al-shabaabku waxba ma qaadi karo wax ay dhibi karaanna male saas daraaddeed saasaa u gaabka keentay in dhallinyaradu ay soo daahaan hadartaana laakiin waa af front line waa dhallinyaradu waa afka hore
aada maasanta asad bilowga hawshaan maxay ku timid horta aada umahadsantaha cabdiwaaxid iyo v o a aadaad iga mahad celinaynaa arrintan bilowgeedii waa dareemi kartaa de waa isxilqaan ka yimid dhallinyarada uu ka horkacayo guddoomiyaha taasoo maarata fududeysay in maarata ciidamada meel walba ay joogaanba la garab istaago ciidamadu waa dareemaysaa afar iyo labaatanka saac meesha ay joogaan ay tahay meel jiid ah mar walbana ay u baahan yahin garab istaaga marka annaga ka dhallinyar ahaan arrintan doorkeedii aan ka qaadana waxaa weye inaan dhallinyaradaas iyo dadka halkaas jira ee ka dagaalamaya inaysan maaragtay garabkoodii weyn oo annaga aan ku matelina garabkoodii baahi kasta ay qabaan iyo wax walba maaratay u baahan yihin aan nahay dad maaratay la garab istaagaya oo mar walba maaratay heegan ugu jira arrintaasaa maarata horta mar walba keentay inaan howshaasi annaga ka dhallinyar ahaan aan maarata u kacno inaan maaragtay degmadii iyo meel walba aan u galno si taakulan dhaba ay nooga helaan aada mahadsan tahay baashi guddoomiye ma jireen bilowga hawshaan marka aad bilaabayseen talooyin bulshada idinkaga yimid oo muujinayay in loo baahan yahay barbar istaagid ciidamada oo adinka idinku dhiirigeliyay inaad hawshaan qabataan
markaan aragnay kooxaha nabadiidka ah cid ay dhaafayso inaysan jirin waxgaradka ay dilayaan saraakiisha ay dilayaan madaxdii hooyooyinkii ay dilayaan caruurtii ay qarxinayaan ayaa waxaan samaynay kulamo aan la yeelanay bulshada qaybaheeda kala duwan waxaan go-aansannay maadaama uu dagaal ka socdo bannaanka koonfurta gobolka mudug in gaalkacyo gudaheeda inta joogtana laga sifeeyo qof kasta oo shacabana si mooralah uu ganacsigiisa ku gada karo maantana qof shacaba oo wadani ah oo soomaalinimo ku jirto iyo qof shabaab ah iyo magaalada wada joogi karin taas ayaa maaragtay maaragtay noo sababtay in maarata dhallinyaradu kacdo bulshada qaybadeeda kacdo arrintaana waxaa nugu taageeray inta badan ugu garab istaagay maamulka hadduu ahaa lahaa degmo hadduu ahaa lahaa gobol
dhallinyarada si muraali ayaad u sheegtay inay marka hore ee, ee, ay xoogaa u- uga hooseeyeen inay u istaagaan taakulaynta iyo ka hor imaanshaha ee, fararka guracan ee maleeshiyada al-shabaab hadda dhallinyarada maxaa hawshaa u dhiirageliyey oo u istaajiyey in ay muujiyaan dareenkooda ka horjeedidda maleeshiyada al-shabaab waa mahadsantahay cabdiwaaxidow ee yidhi bahda v o eda waxaa dhallinyarada een, hadda ku dhiirigelinaya inay hawshan ka shaqeeyaan waxay tahay een, al-shabaab micnaha een, ma wax ay kala sooceen ma leh dhallinyaro ma daynin oday ma dayn habar ma dayn gabarna ma dayn saas daraaddeed marka maadaama eh, qof kasta oo al-shabaab ka soo hor- eh, fikirkooda aan qaad aan- aan isu ku jirin maadaama oo uu dembiile agtooda ka yahay oo uu dil annaga dhan dil sugayaal aan nahay marka dee intuu qofku ku dili lahaa inaad sugatid waxaa ka fiican inaa inaa asaga ana- aa iska dishid oo wax iska gaarsiisid oo aad ka soo horjeesatid saasaa keentay marka eh, fikirkooda inaana annagu aanan la qabin ka soo horjeedno iska daa galmuduge qof walba iyo qoys walba iyo koox walba oo is aruursatay oo al-shabaab ka soo horjeeda oo raba inay la diriraanna annaga waxaan diyaaru nahay inaan taakulayno ama aan garab istaagno
asad dhallinyarada gaalkacyo degmada ku naq- ee, ku dhaqan ma ka siman tihiin dadaalkan ololaha ee, lagu barbar istaagaya ciidamada dagaalka kula jira maleeshiyada al-shabaab Een, cabdiwaxid waa mahadsan tahay xaqiiqatan haa ayaa oran karaa sababtoo ah een, dhammaan dhallinyarada degmada kaalkacyo waxay si cad iskaba qaateen inay maaragtay cadowgaasi si cadaalad ah ay ula diriraan oo waxa waaye wax kasta oo keeni kara in nimankaasi lagu dhabarjabiyo ay qaybtooda ka qaataan Een, saad dareemaysidba magaalada maalmahan ololihii ka socday dhallinyarada umaysan kala harin jahooyin badan bay uga jireen kuwo dhaqaalihii aruurinaya kuwo maaragtay meediyihii fadhiya oo dadka ka wacyigelinaya in laga hortago marka waxaan dhihi karaa een, dhallinyarada doorkeedu waa cad yahay wax shakeena kuma jiro waxayna ku ballameen in maaragtay cadowgaas meel kasta uu joogo laga sifeeyo gaar ahaan koonfurta mudug in maaragtay qaab kasta oo looga bixin kara dhallinyarada waxay isla qaateen inay maaragtay difaacaas qayb ka noqdaan
Ee, beesha waxaan aragnay ee, tiro ka dhowr jeer ah dhallinyarada oo gargaar ee isugu jira shidaal iyo raashiin ee ku taakulaynaya ciidamada Ee, tillaabooyinkii idin qabsoomay ee qorshayaasha ciidamada lagu barbar istaagayo halkee wax idin marayaan
Eh, markuu bilowday eh, dagaalka ka dhanka ah eh, la dagaalanka argixisada di- bulshada reer gaalkacyo oo annagu aan u nahay dadkii wax ka dhex aruurinayay waxaan bilownay face one uu sidii noogu talagalay ayuu noogu hirgalay waxaan dhiibnay shidaal raashin wixii agab ahaa ee loo baahnaa sidii lagu talagalay ayuu u dardargalay loona geeyey waxaan bilownay step two ama facekii labaad ayadana waxaan dhiibnay saddex beri ka hore insha allah waxaana rajay doonaa face three inaan magaalada ka bilowno waana guul reer gaalkacyo usoo hoyatay
cabdifataax dadka qaar waxay qabaan in magaalada gaalkacyo ee howlgallada ka socday ee ciidamada wadajira ee gobolka maamulada galmudug iyo puntland marka ay qaadeen tillaabooyin ee ka dhana maleeshiyada al-shabaab oo dad badan oo ka tirsanaa ama lagu eedeeyey inay ka tirsan yihiin maleeshiyada al-shabaab lagu tugtay magaalada gaalkacyo ay dhallinyarada dhallinyarada muujiyeen ku dhiiranaansho in laga hor imaan karo fikirka ma qabtaa arrintaa aad iyo aad eh, cabdiwaaxid waa mahadsan tahay Een, waxyaabaha sababaya in dhallinyaradu ay dhiiradaan oo ay banaankainta usoo baxaan ay yidhaahdaan eh, een, annagu fikirka al-shabaab waa ka soo horjeednaa oo waxaan taageeraynaa dadka la diriraya waxyaabaha aadka u dhiiragelinaya waxaa ka mid ah in ay indhahooda ku arkeen al-shabaabkii oo dulleysan oo la wareysanayo ay daawadeen ayagoo hortooda lagu tooganayo ayagoo la jiidayo ayagoo ay arkeen la- een aad iyo aad bahdilan oo leh saddex boqolaan wax ku dilo boqolaan wax ku si duleys- dulilnimo ayagoo u hadlaya markay arkeen practically waxay eh, markaas eh, ay go'aansadeen in waxaan ay ahayn wax s- een soconaya dad la marin habaabiyo oo drug useries ah oo aan diin iyo shu- iyo shuqul ku lahayn inay yihiin markay arkeen waxay go'aansadeen inay een, mowqifkooda caddaystaan oo ay dagaalkana ka dhanka ah al-shabaabna ay ka qayb qaataan saas daraaddeed marka een, haddaan usoo laabto su-aasha hore oo ahayd ciidamada wadajirka ah ee puntland iyo galmudug een, shaqada ay ka qabteen een, gobolka mudugna waa shaqo soo daahdaan dhihi karaa aniga intii dadkii macnaha lahaa oo ree gaalkacyo la dilaya ay ahayd in la qabto saas daraaddeed marka haddana een, waa laftigeeda ha soo daahda muxume shaqo fiicana meesha laga qabta gobolka aadaan ugu ammaanayaa saraakiisha iyo madaxda hawshaan ee, bilowga u ahayd aadamasta baashi ma jiraan wax caqabado ah oo ilaa iyo hadda idinkala soo gudboonaaday ee hawsha taakulaynta ciidamada lagu barbar istaagaya intii aad wadeen Ah, waa- way jiraan waayo hawshan aan bilowna waa hawl bilow ah waa markii ugu horreysay oo gaalkacyo laga laga aruuriyo ama lagu garab istaago ciidan dagaal ku jira weliba awal gobolka mudug waxaa laga yaqaanay eh, dad qabaa'ila markay dagaalamayaan ayaa wax loo aruuri jiray waa markii ugu horreysay oo ciidan naftood hoorayaalah oo deegaankooda dalkooda hogaaminaya wax loo aruuriyo waxaa jira caqabado ah qof baa kusoo wacaya wuxuu ku leeyahay maxaa naftaada u haleegaysaa Eh, ma ma ma hubaysan tahay adigu maxaan eh, nolol ma rabti miya arrin saas la mid ah ayadana nama dhiir maaragtay eh, nama nabad jebi doonto mana nabad jebin aniga iyo raggii dhallinyarada ila shaqeyna intaba
maxaa idinkaga qorshaysan tillaabooyinka caqabadaha ah ee idinla soo gudboonaada markay noqoto eh, handadaada ama dadka eh, sida hadda aad ii sheegaysid oo kale eh, idinsoo fariimaha idinsoo faraya ma jiraan qorshayaal idinkaga degsan oo aad kaga gudbaysaan Eh, mararka qaar waxaa jira eh, dad iska dhiga ayaga oo ku soo wacaya oo oo ku leh eh, maxaad maaragtay arrintaa u samaynaysaan maxaad dhaqaale u aruurinaysaan Eh, arrintaasna waxaan ka yeelanay hadaf cad qofkii dambe oo arrintaas lagu arko ama magaalada gudaheeda waxaas ka sameeya waxaan la kaashanaa arrim eh, alaamaha ammaanka ayagana soo qabta
asad eh, furimaha dagaalka uu ka socdo ee dhinaca koonfurta gobolka mudug ma isku daydeen dhallinyaradiina si ciidamada loo dhiirageliyo inaad safar u tagtaan kasako marka hadda hawshaan aad wadaan eh, inaad halkaa tagtaan oo ciidamadii aad dhiiragelisaan oo aad dagaalkii ku guubaabisaan Een, cabdiwaaxid aada umahadsan tahay Een, cabdiwaaxidow dhallinyarada saa ogsoon tahaaba een, aad bay horta u baaxad weyn tahay Een, barnaamijkan een, la dirirka cadowgan oo dhammaan way ka saman yihiin shaqada haddaan nahay dhallinyaradu way noo kala qaybsan tahay tiimna waxay noo qaabilsan yihiin inay maaragtay magaalada galaan oo taakuleynta ciidamada ay raadiyaan tiimna waxaan u xil saarnay inay furimaha tagaan oo baahida jirtana ay kasoo gudbiyaan mar walbana ay garab istaagaan ciidamada si ay ugu muujiyaan inay garabkoodii marka dhallinyaradu een, xaqiiqatan markaa runta kaala hadlo een, difaaca deegaanka iyo la dagaalanka een, argagixisada waa ka midaysan yihiin marka hadda xilligan aan kula hadlaya dhallinyaradu een, way jiraan meesha oo ciidanku waa garab taagan yihiin waxayna kala qayb qaataan howlgalka marka dhallinyaradu een, een, waxaan isleeyahay doorkoodu kama maqna meesha een, aad buu u cadyahay marka shaqadu way socon doontaa haddana way socotaa hadduu ilaahay naf nagu gaarsiiyo een, waxaana naga go-an in maaragtay een, meel walba ay joogaan in maaragtay ciidamada aan garab istaagno een, aan guul kasta oo la gaarana qaybteena inaan ka qaadno hadduu ilaahay naf nagu gaarsiiyo
cabdifataax ma jiraan dhallinyaro magaalada gaalkacyo ama gobolka ku dhaqan oo hawsha aad wadaan u aragtaa ee howl aan habboonayn oo laga wanaagsanaa oo iyaga ee, cabsi ama dareen kale ka qabaa ee, maleeshiyada al-shabaab adwaxda maasantahay aad iyo aad way jiraan Een, waxaa jooga kuwo kusoo wacaya jooga ee, oo magaalada dhinaca ka jooga kuwo kaloo maqan sidoo kale way kula soo hadlayaan waxay ku leeyihiin hawshaan gasheen waa hawl khatara waa hawl ciidamada qabtaan waa dad- qof shacaba ama dhallinyara oo aan hubaysnayn waxaas laguma talagelin maxaa ku geliyey marka annaga ee, ayaga laftigoodaan u nasteexaynaa waxaan u sheegnaa inaysan al-shabaab dhimasho iyo iyo nolol midna aysan haynin waxaan u sheegnaa annaga markii ajasheena la qoraayay inaa in wakhtiga aan dhimanayno iyo wakhtiga aan irsaaqdeenno intay tahay waxaasoo dhan markii ilaahay uu qo- dejinayo la qoraayo inaysan shabaabba jirinba macnaha oo arrintan ee, wax ilaahay gacantiisa ku jira ay tahay marka ayagaa ayagaan waxaan wacyigelin ku samaynaa een, qaarna way naga qaataan qaarna ayagoo qa- qalqal ku jiro oo cabsanaya ay- ay naga tagaan marka way jiraan een, the same time kama harayno ayaga laftigooda wacyigelinta waa ku wadaynaa sida aan u wadayna la dagaalanka al-shabaab ayaan dhallinyaradana wacdi- wacyigelinta ku wadaynaa waa mahadsanta aadaa maasanta ee, guddoomiye waxaad moodaa in dhallinyaradii magaalada gaalkacyo qaybahoodii ugu badnaa ay wadaan dadaal lagu barbar istaagayo ciidamada dowlad goboleedka iyo kuwa dowladda federaalka ee dagaalka kula jira maleeshiyada al-shabaab laakiin waxaa idinka maqan waaxdan marka ay noqoto dhallinyarada gabdhihii dhallinyarada ahaa ee, ma jiraan wax kulamo ah oo iyaga iyo wadahadallo aad kala yeelateen sidii ay iyaguna qayb uga noqon lahaayeen dadaalka
Eh, kabdhuhu kama marna eh, dadaalada eh, magaalada ama gobolka ka socda kabdhuhu waxay aruuriyaan eh, lacag bay iska aruuriyaan waxay dubaan burkii waxay dubaan sabaayadii eh, iyadoo oo maaragtay kartoomaysan oo raran ayay ciidanka inta u tagaan bay gacantooda kusoo qaybiyaan kabdhuhu inta badan kama marna biyihii bay wadaan caanihii bay sidaan sidii lagu yaqaanay dumarka soomaaliyeed ee gaalkacya dumarkoodii ama gobolka mudugba kama marna doorka aruurinta ama taakulada ama garab istaaga ciidanka xoogga dalka
maamulka gobolka kan degmada iyo dowlad goboleedka galmudug ma jiraan wax taa kula idinka soo gaartay ka dhalinyaro ahaan Eh, taakula dhallinyarada si gaarka ah eh, naga soo gaarta ma jirto iyadoo maaragtay eh, madaxdu nagu ammaanaan hawsha aan wadno telefoonadayna soo wacaana yidhaahdaan aadaa u mahadsantihiin Eh, anaguna mar walba dee shaqada madaxda noo haysanaa toodana waa wax weeyaan waa ku adeecnaa in dhimada taasna way nooga mahad celiyeen shaqada wadno
gabagabadii barnaamijka madasha dhallinyarada idaacadda v o daan soo gaarnay ee si guud ee ma jirtaa ee fariin dhallinyarada kale ee gobolka ku dhaqan aad u diri lahaydeen si loo barbar istaago ciidamada dowlad goboleedka iyo kuwa dowladda federaalka ee dagaalka kula jira ee maleeshiyada al-shabaab ee aan ku horumara asad Een, aada u mahadsan tahay cabdiwaaxid een, een, xaqiiqatan su-aal muhiima waaye een, waxaan rabaa inaan halkaan een, baaqan uga diro dhammaan dhallinyarada gobolka mudug een, gaar ahaan galmudug een, dhammaan soomaaliya inaan waxaan rabaa halkaan baaqayga uga faa'iidaysto een, sidaa ogsoon tihiinba een, argagixisada mar walba een, waxay ciribtirta ku- ciribti- ciribtirka ay ku hayaan waa ummadda soomaaliyeed waxaa diriraya oo ayaga maaragtay adeegsanayaanna waa dhalinyaro soomaaliyeed marka een, anigu waxaan baaq ugu jeedin lahaa een, intaan fadhiga layskugu imaan in la kaco oo maaragtay dhallinyaradu ay meel walba ay joogaan isxilqaan sameeyaan iskana kaashadaan si cadowgaas maanta ummadda soomaaliyeed dalka looga qaadi lahaa
Eh, waxaan rabaa anoo raacsanaya baaqa eh, dhammaan ummadda soomaaliyeed ee kuwa galmudug iyo dhammaan dhallinyarada maamul goboleedyada intaba waxaan rabaa eh, fariinteena ku aadan baaqa ah eh, la dagaalanka nimanka qolooyinka nabaddiidka in loo istaago eh, kuma dhaafayaan intaysan adiga ku dilin dil dalkana xore
cabdiwaxid waa mahadsan tahay iyo bahda v o eda dhallinyarada soomaalidu iyo meel walbay joogaan waxaan ugu baaqayaa inay doorkooda qaataan inay taageeraan qof walba iyo iyo qoys walba oo oo nabadda ka shaqaynaya kana soo horjeeda fikirka guracan ee al-shabaab intaasaan ugu baaqayaa meel walbay dhallinyara joogaan naftu mar bay baxdaa waa dhimanaana imanaysaa laba mar ma dhimanaysid marka adoo dulaysan intay al-shabaab in- ujro intay kaa qaadaan ku dulaysan lahayn adoo sharaf la dhimo saasaan ugu baaqayaa dhallinyarada
aad bay u mahadsan yihiin kuwaasi waxay kala haayeen gudoomiyaha dhallinyarada degmada gaalkacyo ee dowlad goboleedka galmudug baashi maxamed warsame iyo cabdifataax cabdulaahi xuseen iyo asad khaliif jaamac waxa ay marti iigu hayeen barnaamijka madasha dhallinyarada idaacadda v o eda toddobaadkan barnaamijka gaalkacyo ayuu idinkaga imaanaya anigoo cabdiwaaxid ayaana idinla socodsiinayay intaynu mar kale ku kulmi doonno dhammaan asxaabta igala qayb gashay barnaamijka iyo anigu waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga cabdiwaaxid macalin isaaq oo inala socodsiinayey barnaamijkaasi madasha dhalinyarada dowladda kenya ayaa bangiga adduunka ka heshay ee lacaga lagu horumarinayo deegaanada ay dadka qaxoontiga ay ku nool yihiin kuwaasoo sidaa ay ku warbixiyeen madaxda barnaamijkaasi nabaad guuru ka jiro wariyahayaga maxamed faarax shire ayaa warbixintan inoo haya
soddonkii sana ee ku dhowaad dadka qaxootiga dalkani kenya ay deganaayeen deegaanada ay degan yihiin saameyn dhanka dhaqaalaha iyo bey-ada ayay u geysteen dowladda dalkani kenya ayaa bangiga adduunka malaayiin lacaga haatan ka daynsatay taasoo kor loogu soo qaadaya deegaanada dadka qaxootiga dalkani kenya ay ku nool yihiin oo ay ugu weyntahay xerada qaxootiga ee dhadhaab iyo xerada qaxootiga ee kakuma malaayiintan lacagta waxay geli doonaan dadka deegaanka degmooyinkaasi kala duwan ku ah noloshooda ayaana wax badan looga bedeli doonaa maxamed faarax waa isku duwaha barnaamijkaasi bengiga adduunka laanteeda dowladda dalkani kenya u xil saartay la socodka iyo weliba hergelinta mashaariicda kala duwan ee lacagta bengiga adduunka laga soo amaahday projectganito waxaa fulinaysa dowladda kenya ooay lacag loan oo world bank ay bixisay ee ku fulinaysa mashruucyo kala duwan oo ka socda lagdhera dhadhaab iyo fafi fafi iyo lagdhera iyo dhadhaab waxaa lacagtanito loogu meeleeyay ayaga waxaa waaya meelaha xarooyinka qaxootiga ay ku yaalaan oo qaxootiga uu saameeyey ee soddonkii sano oo aan soo dhaafnay magdhow ayaa waaya maadaama waxyaalo fara badan oo qaxootiga dhirtii uu wax u dhimay biyihii hataa ceelasha ma aragtay laqoda hoos ay u dhaceen daaqi baa xoolihii ay waayeen dadkibaa ma aragtay hataa maaragtay noloshooda iska adkaatay marka mashruucan dowladda kenya ayaa noogu deeqday oo noo fulini haysa dad badan ayaa siyaalo kala duwan u kala fasirtay hanaanka iyo habraaca lacagahaasi loo bixinayo halka qaarkoodna ay siyaasiyiin salka u saarayaan buuq fara badanna uu hareeyey qaybo badan oo ka tirsan degmooyinka dhadhaab legdheera iyo faafi oo ah degmooyinka saddexdaee gaarisa county lacagahaasi haatan la siinayo iyo weliba deegaanka koonfurta wajeer iyo degmada kakuma oo inta badan ahayd isqabqabsi fara badan in lacagahaasi ay soo mareen haatanna mudane maxamed faarax ayaa waxa uu ka waramaya qaabka hantidaasi loo isticmaalayo iyo dareenka shacabkuba waa uu taabanayaa sanadka haddaan soo dhaafmo sanadka horreeyay labada kun iyo sagaal iyo tobanka labada kun iyo labaatanka annaga waxaan helnay haddaan reer gaaris nahay boqol iyo soddon milyan boqol iyo soddonka milyan waxaan ku qabanay gurubyada maamooyinka iyo dhalinyarada iyo maaragtay dadka danta yar gurubyadooda waxaa lagu bixiyey lacag lixdan milyan lixdanka milyan gurubka waxaa la siinaya shan boqol oo kun toddobaatanka milyan oo kaleetana mashruucyaha biyaha ayaa lagu fuli mase war lagu qodiya mase biyo maartay pipin magaalada dhexdeeda looga hagaajiya sidii liboya oo kaleeta shan shan kilomitr oo magaalada dhexdeeda ah ayaan ayaan ku hagaajinay magaalada sito biyo gelin si nin kastaba ridiisa uu biyo oga hela lacagta ayada ahayd oo boqol iyo soddonka milyan ahayd lagdhera waxay heshay afartan iyo saddex milyan iyo bar dhadhaab afartan iyo saddex milyan iyo bar faafina afartan iyo saddex milyan iyo bar labaatan milyan oo subcounty kasta labaatan milyan gurubyadaasi labaatan iyo saddexna waxaa lagu qabtay mashruuca biyaha hadda aan sheegaya oo kaleeto baahuri darar baan ka dhisnay taangiyaala laga hagaajiyey ceelkii waxaa loo soo qoday injin ayagoo iska fadhiyaan oo dadka abaa maarata ka kala carareen meesha ayaa injimo loogu soo goday marka lacagta ayada ahayd sanadkaasito xisaabteeda saas ay ku baxday faarax ayaa waxa uu aaminsan yahay in mashruucan uusan ahayn mashruuc shacabka gobollada waqooyiga looga baahan yahay inay siyaasad geliyaan taasoo uu sheegay in haddii siyaasadii barnaamijkan uu soo gala halis uu geli karo wuxuuna sheegay in barnaamijkan uu yahay barnaamij si toosa wasaaradda maaliyadda dalkani kenya ooga imaanayo gacantana iyaga ay ku hayaan dad shaqaasi oo gaar oo barnaamijkaasi gacanta ku haya ama hay-ado gaar ana aysan jirin keliyana ay tahay in dadka deegaanada kala duwan ay yihiin kuwa soo xulanayo baahida deegaankaasi ka jirto taasna ay tahay baahida ay ka jawaabayaan biyaha keli mase war ahataa mase biyogelin ahataa mase taangi ahataa mase ceel ahataa waxaa ku baxday laba boqol iyo toddoba iyo toban milyan xagga caafimaadka boqol iyo siddeetan milyan xagga tacliinta boqol iyo konton iyo sideed milyan xagga jidadka lixdan iyo afar milyan projectaha hadda aan qabanay sanadka mase noo socdaan weli oo haddaba socdaan qaarna dhamaasha tirmeen oo hadda shalay uu wasiirka uu maarata xerigga ka goynayay biyaha keliya waa toddobaatan iyo saddex mashruuc baan ka fulinay xagga caafimaadka konton iyo afar mashruuc baan ka fulinay xagga wasaaradda tacliinta afartan iyo sideed mashruuc baan ka fulinay xagga sanitationka iyo musqulaha waxaan ka fulinay labaiyo toban mashruuc xagga jidadka labaiyo toban mashruuc jidadka isgaarsiinta maaragtay tuulooyin tuulooyin loo furaayo meelaha maaragtay xoolaha hilibka lagu qala naftigeeda waan hagaajinay sagaal meelood baan ka hagaajinay qaarna hadda weli way socdaan oo may dhammaanin qaarna wayba dhammaadeen oo biyaha keli mashiimaha aan qodnay waa sagaal labana waan qalabaynay ku dhowaad soddon sano oo dadka qaxootiga gobolladaasi waqooyiga dalkani kenya ay ku noolaayeen dadka deegaankaasi waxay dalbanayeen in magdhow looga sameeyo xaaladaha adag ee dhanka bay-ada ee dadkaasi qaxootiga ay soo gaarsiiyeen tanina waa habraac si rasmi ah haatan dowladda dalkani kenya oo iga dalbatay dowladaha caalamka iyo weliba bangiga adduunka malaayiin lacagna lagu siinayo korna loogu soo qaadayo deegaanada ay saameynta ku yeelatay dadka qaxootiga haatan dalkani kenya ku dhaqan maxamed faarax shire v o a garisa
waagaag dhegeystayaal aad iyo aad ayuu mahadsan yahay waryahayaga maxamed faarax shire oo warbixintaasi nala socodsiinayey gabagabadii idaacadda ayay dhegeystayaal maraynaa halka weli aad nagala socotaanna waa barnaamijka dhalinyarada oo idinka soo gaaraya stuudiyaha v o a ee magaalada washington guud ahaana idaacaddeenii intaas ayaan kusoo gabagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabad gelyo
yoolame, halaalay xareedooy, cid waayoolame, marka